gudoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada xubno ka kala socday rugta ganacsiga ah jubbaland iyo shirkadda hormuud ayaa ka qayb galay munaasabadda si rasmi ah xarigga looga jarayay waddo dhowaan dib u dhis ballaaran lagu sameeyey taas oo muhiim u ahayd isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha waddadan oo ay markaasi dib u dhiskeeda iska kaashadeen shirkadda hormuud fulinteedana ay lahayd albruj company ayaa waxay ahayd mid xilliyada roobka ay biyo fariistaan islamarkaana ay dhibaato xoogan ku qabeen bulshada magaalada kismaayo ugu horeyn qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka qayb galay ayaa ka hadlay muhiimadda waddadan ay u leedahay bulshada saaka waxaan isugu nimid inaynu ka soo wada qayb galno ama aan xarig jarno waddadan oo ah waddo ay maalgelisay shirkadda hormuud telecom oo ay muxuu ahaaye kambaniga buruujna uu dhismaheeda iska lahaa waxaan rabnay inaad aan dib u xasuusanno waddadan waxay ahaan jirtay waad garanaysaan waddadan waxay ku taallaa xaafadda calinley waxay u dhaxaysaa labada laami oo laamigaa hore ee laamigii hore ee taqaaneen ee waddada eerboodka aadda iyo waddada kale oo qiilmo waaye marta oo laamigan cusub ah labada laami dhexdooday ku taallaa waddadan runtii waxaa lagu qabay dhibaato fara badan oo bulshada halkan isticmaalaysa iyo xaafadaha halkan deggan waxay ahayd xilliyada roobka gaar ahaan markii uu roob do'o meel maritaankeedu uu aad iyo aad u adag yahay sidaa daraaddeed shirkaddu iyadoo ka duulaysa baahiyaha meeshaa ka muuqda iyo dhibaatada waddadan ay ku qabtaa bulshadu iyadoo ka duulaysa codsi ka yimid dowladda hoose ee degmada kismaayo kismaayo oo loo soo gudbiyey shirkadda hormuud telecom oo lagaga codsanhayo in ay bulshadooda wax ku soo celiyaan waxna ka qabtaan isu socodka gaadiidka iyo jidadka hagaajintooda ugu dambeyn gudoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada ayaa sheegay in waddadan la filayo in ay wax weyn ka tari doonto isku socodka ganacsiga magaalada waxaa aad noo farxad gelinaysa anoo ku hadlaya afka maamulka degmada munaasabaddan xarigjarka oo maanta aynu ku xarig jarayno waddadii hormuud oo aannu ogayn bilo ka hor ama sannada ka hor siday ahayd aad iyo aad bay annaga ka maamul ahaan noo farxadgelinaysaa inta haddaan ka tago waxaan u mahad celinayaa shirkadda hormuud madaxdeeda iyo maamulayaasheeda gaar ahaan tiimka reer kismaayood oo ka soo jawaabay codsigii quruxda badnaa oo aannu ku codsayna inay waddadan dhisaan waxaan leenahay waa mahadsantihiin guud ahaan shirkadda u mahad celinaynaa